bismi illaahi raxmaan iraxiim anigoo ku hadlaya magaca musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland waxaan halkan ka soo jeedinayaa bress release ama baad saxaafadeed oo aan isla waafaqsanahay dhammaantayo maanta oo ahay talaada bisha diseembarna ay tahay toddobiyo toban waxaanu la ballansanayn madaxweynaha dowladda puntland mudane cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole waxayna ahayd kulan annagu hadda ka hor aan dalbannay inaan la kulanno madaxweyne waa ku mahadsan yahay inuu aqbalay inaan la kulanno waxaan ka wada hadallay arrimihii aanu u arkaynay inay muhim tahay inaan ka wada hadallo si puntland ay uga dhacdo doorasho xor oo xalaal ah waxaanu soo jeedinnay qodobka ugu horreeya oo ah inaanu guddiga khilaafaadka oo muhiim u ah doorashada puntland aanu si wada jira oo iswaafaqsanaan u wada magacowno waxaanu soo jeedinnay in guddigii marjica ahaa ee isimada oo noqon lahaa guddiga u dhaxeeya ee musharaxiinta oo dhan ilaalinta doorashada iyo guddiga khilaafaadka kaasna aan la dhammaystiro si wada jira isimadoo dhan waxaanu soo jeedinnay inay joogaan dad goobjoogayaal gudaha ah sida civil society-ga bulshada rayidka iyo kuwa dibaddaba ah waxaan kaloo soo jeedinnay in loo sameeyo qaabkii ay u shaqayn lahaayeen labada guddi ee guddiga khilaafaadka iyo guddiga marjica ah nasiib darro madaxweynuhu waa naga oggolaan waayey qodobkii ugu muhiimsanaa oo ahaa inaanu isla magacowno guddiga khilaafaadka taasoo annagu aanu maantay isku daynay inaanu si aanu u ilaalinno maslaxadda dalka iyo dadka si aanu u ilaalinay doorasho xalaala u dhacdo inaanu xaq u leenahay inaanu guddigaas isla wada magacowno taasina waxay keentay in shirkayagii maanta uu sidaa ku dhammaado oo wax wada hadala oo dambe uusan dhicinin waxaanu caddaynaynaa inaanu diyaar u nahay wada hadal inaanu diyaar u nahay cid alla ciddiina dhexdhexaadinaysa cid alla ciddii ka qayb qaadanaysa doorashada puntland inay xalaal noqoto waxaanu u soo jeedinaynaa isimada inay dowrkooda qaataan kana shaqeeyaan sidii khilaafka loo xallin lahaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin anigoo ah hayeenka musharaxiinta waxaan rabaa kelimadda inaan siiyo guddoomiyaha musharaxiinta oo dhan mudan cabdullaahi saciid sabatar
bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dadweynaha dadweynaha puntland oo dhan baan salaamayaa anagu wixii aanu go-aankayaga waxaa sheegay afhayeenka alahajaa sheegay ee saakaysta uu sheegay wey waxaan u tagnay madaxweynaha codsigiisi baan oggolaanay waxaan ku tagnay meesha qalbi furan waxaan ku tagnay ugu horreeyey baan runtii isku khilaafnay intaan ku kalaba la gaarin waana qodobka runtii ay ku dhisan tahay doorashada xalaasha ah horeynu ogeyn guddiga xalinta khilaafaadka muhim buu ahaa horaa la isugu qabtay doorashadii hore oo cabdisame cabdiraxmaan oo ka qayb galay oo madaxweynaha ku noqday guddoomiyii u ahaa wuxuu ahaa murashaxiinta oo dhan waanu haynaa hadalkiisi baan la hayaa warqadihii la qoray baan la hayaa sidii loo kala qaybiyo anaguna isimadaa dhex galay wax walba waanu sheegnay annaga dhinaca iyaga waxaanu muujinay flexibility furfuraan baanu muujinay ma rabno annagu muxuu ahaa buuq ma rabno puntland dhibaato uma rabno doorasho xalaalaanu rabnaa waxaweye dhinaciis ayay ka timi si walba waa ugu sheegnay maanta dhinaciisay ka timi adeegu diidmadu dhinaciisay ka timi waan ku noqnoqonnay ilaa hataa dhowr jeer oo kaleetan ayaan ku noqnoqonnay aan leenahay bedel mowqifkaada bedel waa naga diiday waxaan marka dadweynaha u sheegaynaa waxaanu kala kulannay baan u sheegaynaa waxaanu international community u sheegaynaa waxaanu kala kulannay waxaanu jecellahay sidii horeba khilaafaadka ay usoo dhex geli jireen isimadu inay soo dhex galaan ayaanu jecellahay iyagaa khilaafaadka noocaasoo kale ah markiiba soo dhexgeli jiray si loo badbaadiyo puntland si doorashadu ay wakhtigeeda u dhacdo xagalageed wax gunta la gelaya ka weyn doorasho xalaalah oo waxa weeye lama qarin karo lama qarin karo sida nidaamkay ku socotana ay ku hirgeli kartana waa la wada yaqaanaa waxaan ku codsanaynaa mar labaad intii waxgarad oo dhan oo ha noqdeen culamaadu diinka ganacsatada indheergaradka inay u guursadaan anagu dhinaca iyaga ilaa hadda diyaar baanu nahay wax allaaliyo wixii la soo jeediyo oo wax loo oo doorasho xalaal lagu gaaro oo baa- diyaar baanu nahay dhinacaasna hadda kulley sidaas oo kale ka filaynaa albaabada nagama xira laakiin dhinaca albaabka laga xirtay waa dhinaca madaxweynaha weeye intaasaan anagu kusoo koobinaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay hal su'aal su'aal isaad ah, si fiican shan cabdullaahi marka idinku dhinaciinna arrinta aad doonaysaan ma waxaa weeyaan inaad xubno ku yeerataan guddiga ansixinta sidaad sheegteen oo ay ku cad yihiin heshiiska aad wada gaadheen idinkii madaxweyne ama dikreta uu soo saari doono annagu waxaanu doonaynaa guddi xalinta khilaafaadka inuu noqdo guddi u dhexdhexaada warshaqinta oo dhan madaxweynuhu waa ka mid laakiin weliba xataa buuradayn baan u ogolaanay isagoo maaragta madaxweynaha baan buuradayn u ogolaanay isagoo naga mida baan waxaan u ogolaanay cad weyn baan u ogolaanay marka diidmada xaggiisa ka timid hadde dadkuna la mid yahay adkaasi muxuu yahay inaanu qaybsanno murashaxiinta
su-aashaan weydiinaya madaxa waxuu su-aal faarax aadan inta jir een qodobkan waa qodobkii aad horeba isugu hayseen oo ahaa in aydan yeelin ilaa la qaybsado xubnaha ma qodobka keliya ku kala tagteen mase waxay se qodobo kale oo isku afgarateen qodobada la akriyo oo dhan oo akhriyaan ku akhriya waa la socotaan kii ugu horreeya baan hadda isku qabanay laakiin kuwa kale looma degba
marka intaasay ku aftaan waxaan rabaa mudana cabdilaahi inaan laba su-aalood oo gaagaaban ku wato Een, marka koowaad waxaa nagu maqaalo ah inaad kusoo kala tagteen adinka iyo madaxweyne inaad haysaan qoraal cadaynaya madaxweyne faroole inuu ogolaaday saddex xubnood inay qaataan guddiga musharaxiinta laba kun iyo sagaalkii Een, taas wax ka jira wax qabnaa inaad noo sheegto qodobka labaadan qabnaana waxa weeye ma laga kaaftoomay guddigiinni ma ka tanaasuseen haddii aad een, madaxweynaha soo fadhiisateen annagu wixii aan- Loo arki karaa inaad annagu- guddiga- annagu wixii aanu haysanno oo buruuf ah markii dhexdhexaadin ay timaado sunnada dhex galan baanu keenayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu